barnaamijka dhallinyarada maanta
wacno wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanaad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa arbaca bisha disembar waa soddon sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya caashe ibraahim aadan caashe cudiyaan oo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah magaalada boosaaso oo ay ku soo badanayaan goobaha dhallinyarada lagu baro xirfadaha kala duwan maadada aan barta waxa weeye housekeeping housekeeping waxa weeye micnaheeda shaqo guri shaqo guri waxa weeye yacni nadaafadii ama ama goobaha ganacsiga sida hotel maqaaxi hosbitaal shaqooyinka nadaafadeeda iyo nadiifinteeda ama shaqooyinka laga qabto noocii doonta ha noqotee jacayl caashaq ama kalgacal in loo heeso waynu naqaanee ka warran caashahay haddii loo gabyano adaa xaadda kiciyo xubdhigiyo jidhkoo idil kuwa dhiigga xawliyo xarumaha halbowlaha nafta lagu xasiliyo xididada wadnaha tega fariimaha ay xamaalaan waa xulashadaada iyo xubdhigiyo kalgacalkiyo xiisaha aan kuu qabo caashaqa gabay keliya loogama hadline rown xaddisa bannaah waxay iyana leedahay
waa ugaha soo doora ruuxi hee caqliga deeqa meesha looma kala hadhin sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxay ka mid yihiin qaybaha aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida maraykanka ayaa sheegaya in wararka ku saabsan in duqaymaha xagga cirka ee ruushku ay ku dhinteen boqolaal shacab ah oo reer siiriya ah ay yihiin kuwo si weyn looga xumaado weeraradaasina ay ka dhacayaan meelaha ay degan yihiin dadka ugu nugul waddankana ay wiiqayaan dadaalada xalka siyaasadeed loogu raadinayo khilaafka ka taagan dalka siiriya afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda oo la yidhaahdo mark toner ayaa sheegay salaasadii shalay in ay jirtay dadaal xoogga lagu saareeyey in hore loo sii wado wadahadallada nabadeed ee la qorsheeyey inay dhacaan bisha soo socota
hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga ayaa sheegaysa in in ka badan hal milyan oo muhaajiriin ah ay kasoo gudbeen biyaha si ay ugu gudbaan wadamada yurub tan iyo bilowgii sanadkan hadda sii dhammaanaya laba kun shan iyo tobanka marka lala barbardhigo tiradii ay ahaayeen sanad ka hor oo gaaraysay laba boqol lix waa laba boqol lix iyo toban kun hay-adda qaramada midoobey ee qaxootiga ah ayaa sheegtay arbacadii in in ka badan sideed boqolkiiba waa siddeetan boqolkiiba ay qaxootiga oo ay tiradoodu dhan tahay hal milyan iyo shan boqol iyo toddobaatan iyo saddex ay soo galeen dalka griiga gaar ahaana halka ay ku soo degaan ah ee ah jasiiradda la yidhaahdo lesbos
duhur wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta cashay dhinaca dee caashaqa ama kalgacalka ama dee qoloba siba u taqaanaaye adigu maxaa u taqaan anu jacayl baanu aqaanaa anna kalgacal baanu aqaan marka marka laga hadlayo waxaynu ku naqaanaa dhinaca heesaha aad iyo aad gaar ahaan heesahan dambe oo dhan markaad degaystid dad badan oo dadkan waaweyn oo kale waxayba ku dhaliilaan waxay dhahdaan waan ku jecel humboy heesi ay laakiin ka waran haddii gabayaa uu jacayl ku dhaco waaw marka afkiisuu ku cilbaxaya waaba u dhacatee de bal waxaad yala suuraysaa qofka gabayaaga ah ama marka loola yimaado qof gabya oo la yidhaahdo bal jacaylkaa ka gabay oo loo sharaxo uun oo loo sharaxo uun marka waa inuu u dhigaa sidii inuu jacaylka isaga hayo kale marka waa inuu dareenkiisii ka turjumaa markuu dhegaysto kadib bal ha bal waxaynu markaa iminka wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaalada boorama oo la yidhaahdo cabdiqani maxamed xuseen oo cabdiqani mandeella ku nool ayaa wariyaha v o a magaalada boorama xaashim gooduu la kulmay ay marka bal wuxuu weydiiyey maanso uu jacaylka tiriyey waa garta marka ma isagay ku dhacday mise qof baa ula tegay oo yiri problemkaasaa jira wax ka dheh hal abuurkaisuu sheegaya wuxuu yidhi cid baa ila timi iila timi waa taa balan dhegeysana marka hore hashimo waxaan idiin soo qabanay inagiyo dhegeystayaasha v o e da maanse la yidhaahdo xulasho Eh, maansadaasi waxay ka hadlaysaa dareen jacayl jacaylkuna wuxuu ugu qiiro badan yahay uguna xiise badan yahay marka qofka la rabo in la hanto Een, maanse hanasho iyo xulasho aan ugu magac daray xulasho ayaan idiin soo qabanayaa oo qofka qofkii uu rabo qofkii uu ka maarmi kari waayo qof baa xidhiir jacayl qof la waday dabadeetna qofkiibaa taba xidhiirkiibaa yara dabcay Een, maansadaasaan idiin soo qabanay maansadu een, een, waxyaabo badan oo jacaylka ka midana way taabanaysaa dareenkaasina eh, waa ka ugu weyn markaa goormaad maansadaa tirisa maansidan waxaan tiriyey labadii kun iyo eh, afar iyo tobankii dhexdiisii baan tiriyey waxay leedahay haashimow noloshiiyo xaqiiqada xogogaal u noqoshada xaaladaha qofkaa helay waa xeer jacaylkiiyo xubigiiyo kalgacalkiiyo garashada qof xeershiiyo ruuxilqaadi leeyahay ku xurmee qofkaa helay inta uu xaqdhowrkiiyo diintiiyo xishoodkiiyo dadnimada la xidid yahay qofku inuu xasilo uu deganaan ku xero galo horta waxay ku xidhan tahay ciduu xidid la leeyahay xaaskiiyo qofkuu helo noloshuna xanaaniyo waxay xaraga leedahay inta xaaska kugu qabo kalsooniya laabxaadhnaan xididadu dareemaan inuu kugu xisaabtamo gogolxaarka jiiftada haddii aan xa kala dhigo naf kastoo xubigu galo naf kaley ku xidhan tahay naf xusuuso dhaadheer iyo xiise waaweyn kula nool xayaatada ayaan hay xabiibtiya mar labaad xidhiidhkiyo xubigeenni soo celi erayada xalaashiiyo xarafyada tiraahdaa buga xadanta yaabliyo ku abuuro xaladee miyaan xiiso go-ayaa adigaa xaskaygiyo xoodaansho maankee adaa xaadda kiciyo xubigiyo jidhkoo idil kuwa dhiigga xawliyo xarumaha halbowlaha nafta lagu xasiliyo xididada wadnaha taga fariimaha ay xamaalaan waa xulashadaadi iyo xubigiyo kalgacalkiyo xiisaha aan kuu qabo kama xiiso go-ayee xayaatada libteedaay waan kugu xisaabtamay ruuxdiiyo xiskaygaa kuu shiray xalay too way kuu xadreeyeen garashiyo xishoodkay kugu soo xisheenoo astirnida xijaabkiiyo astaamaha hilqaadkiyo hubqaadkiyo xalnaantiyo wanaagyada xaddaafkiyo xurmayntiyo asluubtiyo edabtiyo xadiisyada sidaad ugu xidhnaataa xulashada abuuro jamashada xadkaa weyn adaa xuuralcan yahay xiska maanka deeqee ku noolow xirmiya sharaf xulashada dareenkiiyo damiirkuwa xaqdhowraay qof aqoonta xeershoo xigmadaha adeegsada ayaa tahay xabiibtiye xilkasnimada dheer iyo xeeldheeri garashada jaarkiiyo xigaalkaa qira xidigta reerkiiyo ina tahay xirbeegtiye noloshaba xilqaaday ku dhammaysa xaragoo xuralcaynta qarankaay xilligan isbaranaan u qabtaa xus weynoon ubaxyada xariirtiyo xafladaha dhigaayo Dhabeesh- dhabeeshaan ku xidhanaay waan kugu xisaabtamay dareennada waxulayo iyo waxa dooqu xeershaa xigaalaysigaago xarafyada jacaylkoo xuskaygana qubaayo xunjirtiyo xunjirtiyo dhiigaygan ku qoraa xusuustiyo xubigii dhexdeennoo xarigaadda yaabka leh xaragaadda weedhaha furfurnaanta xeesha leh xididadaaba qaado xaggaagaa ka yimid oo jamashada xiskaa weyn ee xadaraynta gaarkiiyo xiisuhu ku laran yahay waa xulasho gooniya waxaan kuu xigtaystoon xaawalayda oo idil nafta kuugu xidhay adi qalbigoon qof kala xidhan dhadhankay xayaatadu leedahay xayaadey xilligaan dareemaawo markaan xusuustoon xidhiidhkii dhexdeenniiyo xubbigiiyo kalgacalkii xulka maanka deeqaay hanka waad ku xidhantoo waan kugu xisaabtamay in jacaylku xeer iyo sharci iyo xad leeyahay mar inuu xul yahay jira marna xaabe yahay weyn mar inuu xubigu yahay wax dhaboo xisdigi kara marna yahay xusuus iyo dhalanteed qalbiga xada maansadan xaqiiqda iyo xogogaal jacayl baa xiisadaha kalgacalka xiska maanka beri yidhi waa maansada xulasho maansadaa xulasho ee aad u tirisay gabadhaasi gabadhu ma qurbahay ku maqnayd ma wadankay joogtay ma waxa magaalada wada joogteen seed ugu tirisay Een, waxa weeyaan haashimow qof baan dareenkiisa cabirayay jacaylkiisu yira dabco qofkaasi aniga wuxuu ii sheegan inay dhacdadaas silaa u jirta halkay jeegtaa laakiin kamaan odhan haye caasha
aad baan uga helay Een, waxaan aad uga helay sheekadan waa loola yimid waa looga sheekeeyey markaa sida dareenka ilaa marka dambe uu isagu sheega maahane lama garanayo inuu qof kale ka turjumayo iyo inuu dareenku yahay mid isaga si gaara usoo gaaray anigu su-aal baan maslaa weydiiyo Hay.
nu ilantii masahasheen baan islaa weydiiyey
waxaa laga yaabaa een, mar haddii een, arrinta ay gabay noqotoy oo in laisu gabayo mar hadday gaartay Mm.
inay gabay kaga soo jawaabi doonto iyadana bal waa eegeynaa kaasi wuxuu ahaa cabdiqani maxamed xuseen oo ku magac dheer cabdiqani mandela wuxuu magaalada boorame ugu warramayey haashim good
idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ayaad la socotaan waana barnaamijka dhallinyarada maanta Een, waxaa jira dhallinyaro fara badan ismaaciil oo aan fursad u helin in ay dugsiyada aadaan amaba qaarkood ay soo dhammaystaan waxbarashadooda een islamarkaana aan shaqo haysan waan gartay marka urur urur urur ka dhisan magaalada boosaaso oo lagu magacaabo safayooda wuxuu een, ardayda ama dadka aan fursadahaas helin u suurogeliyaa inuu ba- inuu baro xirfado yaryar oo ay ku shaqaysan karaan oo aan looba baahnayn iskuuladii soo maraan oo dadka iskuuladii ay sheegeen si uu gacan uga siiyo marka waa halkan tahriibku inta badan uu ka dhasho oo la yidhaahdo dee markay dhalinyaradu shaqo waayaan ayay tahriibaan ayay tahriib laakiin kuwa waxaa jiraan waxbarashadiiba fursad u helin oo markaasi inay shaqaystaanna jecel marka hay-addan baa waxaa la leeyahay waxay gacan ka siinaysaa sidii ay xirfado yaryar ku bari lahayd oo ay u shaqaysan lahaayeen wariyaha boosaaso yuusuf maxamed yuusuf waxa uu booqday xaruntaasi waxa uunu kala sheekaystay uu kula sheekaystay guddoomiyaha cabdiweli xasan gooni
waxaan booqday xarunta safayood oo ah xarun dhallinyarada lagu baro xirfado ay ku shaqaystaan waxaan halkaasi kula kulmay guddoomiyaha safayooda cabdiweli xasan gooni waxaana ka waraystay sida dhallinyarada ay xirfadahaasi u baraan yuusuf waa mahadsantahay mar kale Een, hadda waxaanu wadnaa barnaamijyo aan xirfado ugu abuureyno dhallinyarada puntland gaar ahaan ee boosaaso hadda aan ka bilownay halkan waxaanu dhallinyarada u sameynaa xirfado ay ku shaqaystaan oo ay ka mid tahay een, waxyaabaha la barayo sida qaabka korontada electricityga waxaa kaloo baraynaa dawaarka een, hospitalityga oo ah soo dhoweynta qaabku taladka loo soo dhoweeyo soomaaliya saad og tahay maantay dhallinyarada inta badneed way ka tegayaan dalka oo waxay aadayaan meelo ka baxsan soomaaliya ay u tahriibayaan badiyo ku dhimanayaan dhallinyaradii qeybtooda waa shaqo la-aan een, gudihii dalka ayay joogaan waxyaabaha nugu kalifa kow waxaa ka ah oo ugu weyn waxaa weeye in marka ugu horeysa dhallinyarada aan shaqooyin u sameyno ee qeyb een, shaqooyin aan geyno qaybna shaqooyin ay ku shaqaystaan aan u sameyn replacement aan u sameyno ay ku shaqaystaan ay wax ku qabsadaan marka waxyaabaha nugu kale fog waxa weye bal dalkeenii dadka ka tegaya dhallinyarada soomaalida sidaynu shaqooyin ugu abuuri lahayn oo dalkooda ay ugu nagaan lahayn ujeedada weyn waa midaas waayahay marka sidee marka dhallinyaradan ku nool gudaha magaalada boosaaso gaarana xirfadaha u sameyseen marka ay dhammeeyaan oo kale waxbarashadooda ma heli karaan shahaado ay ku shaqaystaan Een, haa way helayaan Een, waxaan bixinaynaa shahaadooyin ay ku shaqaystaan kow waxaan sameynaynaa een, annaga oo qorshaheenu yahay dufcadda ugu horeysa hadda konton ah iyo konton iyo konton iyo konton laba boqol baa ardayda ugu horeysa aan tababaraynaa een, muddo laba sano gudahood aan jecel lahay waxaanu u sameynaynaa shaqo abuur shaqooyin baynu geenaynaa mar hore waxaanu ogolaansho ka helnay hoteelada waaweyn ee boosaaso ee shirkadaha isgaarsiinta ee kuwa taleefanada iyo weliba eh, shirkadaha korontada oo naga aqbalay codsiyo aanu gudbinay kuwa aanu shirkadaha iyo goobahaas ka shaqaalaysiino ma ahane kuwa kaleeto oo aanu iyagana aan halkaa ka shaqaalaysin waxaan u sameynaa shaqo abuur xarumaynu u sameynaynaa ay ku shaqaystaan hadday dawaarkii noqon lahayd qalab dawaar baa la siinayaa ay wax ku qabsato gabadhii ay ku shaqaysato haddii wiil yahay qalabki korontada la siinaya uu ku shaqaysto oo wax ku qabsado muhiimaddu waxay tahay in dadka een, aanu barayno xirfadaha inay noqdaan kuwa shaqeeya ama shirkado gaara ha u shaqeeya ama si gooniya oo gaara ha u shaqaysta isaga laakiin muhiimaddu waxay tahay inay shaqaystaan oo dalkooda joogaan oo dalkooda uu wax ku anfaco insha allah waayahay waxaa jira eh, dhalinyaro badan oo waxbarashada dalka dhameeyey Eh, markaa la hadasho waxay ku leeyihiin ma haysano eh, waxaan ku shaqaysano marka ardada jaamacadaha iyo iskuullada qayb ma ka yihiin Een, way jirtaa qorshe hadda waxaan wadnaa oo mar hore bilownay ah in soddon iyo afar kun oo dhallinyaro reer puntland ah aanu doonayno inaynu isu keenno oonu clab guud oo puntland dhallinyarada isugu keeno shaqooyin loogu abuurayo waxaa ka mid ah dadkaas ardayda ka baxay jaamacadaha ee dalka iyo kuwa dibadda ee puntland Ee, sidoo kale ee, waxaa ka mid a ardayda iyadan dugsiyada sare dhamaystay oo weli aan jaamacadaha helin ardaydaas waxaan jecel lahay qaybtii ugu horeysada boosaaso aynu ka bilowno diiwaangelintooda oo kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ah baanu diiwaangelinay waxaan ku diiwa- diiwaangelinaynaa qaabka een, s m s baanu jecel lahay inaynu adeegsano shirkadaha isgaarsiinta anagoo adeegsanayno qaar ka mid ah ardada oo markii aan booqday ku jiray barashada xirfadaha ay ku shaqaysan lahaayeen ayaan la kulmay waxayna iga warrameen waxa ay bartaan Een, maadada aan bartaa waxa weeye housekeeping housekeeping waxa waye micnaheeda shaqo guri Een, shaqo guri waxa weeye yacni nadaafadii een, ama ama goobaha ganacsiga een, sida hotel maqaaxi een, hospital shaqooyinka een, nadaafadeeda iyo nadiifinteeda ama shaqooyinka laga qabto noocii doonta ha noqotee si fiican een, si fiican baa u bartay si fiican baa u fahmay aad iyo aad baana ugu faraxsanay inaan barto aad iyo aad baana ugu faa'iidaystay niyadeyda waxyaalo badan bay ka bedeshay in aan tago oo meesha loo badan yahay hadda dhallinyaradu u socoto inaan aado sababtu waxay ahayd shaqo la-aan baa jirtay yani waxaad ka shaqayso ma jirin marka saas darteed baa u socday haa shaqada hadda aan bartay een, fikirkayga hore wax weyn bay ka bedeshay hadda waa shaqaysan karaa xirfada buur baa helay maasha allah ganacskayga aniga waxaan nahay shan iyo toban gabdho wax fara badan baanu ka fahanay runtii wax fara badan baan intaan hadda anugu kusoo biiray shaksiyan iska kay bedelay een, inaan runtii sii hormariyo qaabka soo dhoweynta ama macaamiisha ganacsiga ama yacni mataqaana qaabka loola macaamilo macaamiisha kastamarka qaabka yacni mataqaana loo ganacsado qaabka yacni mataqaana xitaa meherada shaqadeeda iyo ay waxyaalo fara badan baa iga dhimana wax fara badan baan ka faa'iido runtii aad iyo aad baan u arkaa runtii shaqo fiican oo yacni mataqaana horumar le baan u arkaa inay tahay yuusuf maxamuud v o a boosaaso
n caashahay suu dee warbixintaynu ka arkaynay ah waxaa jirtay n dhalinyaradu shaqala-aan bay ka cawdaan waa gartay laakiin arrimaha kale markaad u kuurgeshid waxaad is odhanaysaa mararka qaar waxbarashada laftigeeda qayb ama saameyn ku leh Oo sh- shaqala-aan jirta oo shaqala-aani ma jirto oo shaqala-aan oo waxaa laga yaabaa qofka shaqadii uu yaqaanay inaanay ka jirin inaan dalka.
ka jirin tusaalahaan waxaa ka mid ah ardaydu markay dugsiyada dhexe ama sare joogaan ah sayniskay aad u xiiseeyaan sayniskaana laga yaaba inay bartaan waa gartay laakiin nidaamka waxbarasho ee jaamacadeed ee dalka ka jira ah waxaa laga yaaba siddeetan boqolkiiba in ay u badan yihiin dhinaca art waa gartay ama sayniskuna uu boqolkiiba labaatan yahay oo marka ay tiro fara badan soo baxdo oo isku wada xirfada tiro oo badan oo shaqooyinkiina aan la laga heli yaabo karin.
kombyutarkii in xoghaynimo ka baratay ama in yaroo macnaa computer program baratay ama waxaa laga yaaba qofkii management buu ama business buu bartay laakiin waxaa laga yaaba xirfadihii inaan suuqu ay ku yiri waa gartay waxaa waxaa intaas markaa looga bixi karaa marka tusaale loosoo qaatoo kale ardaydu markay iskuullada isqorayaan oo kale ama ay rabeen wax ku takhasusaan waa inay la tashi sameeyaan oo ay bartaan waxyaabaha suuqooda uu xaami yahay oo markay kasoo qalinjibiyaan oo kale markiiba shaqo ku heli karaan laakiin uusan iska jeclaan maadada uu qaadanayo qaybtaasi aad u banaantay welibana dee haddii adig qudhaada tale lagaa weydiin lahaa maalinta dad
looma dhabaan ku dhihi karnaa waa tahay Een, bal dhinacii sugaanta ismaaciil maxaa noo xiga ruun xaddi saban mar dhowdaba naga maqalay haye heestii hee cadceed miyahay talo may gob iyo caadkeed gob iyo caadkeed waa
kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa kalgacaylku waa ciidan isiloo karaamaysan waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa waa cugaha soo doora ruuxii caqliga deeqa naxli ma laha cadhadiisu cabar lafta kuma raagto waa cunay qalbiga maydha naxli ma laha cadhadiisu cabar labta kuma raagto wacaana iyo naba waa gobiyo caadkeede waa gobiyo caadkeede waa gob iyo caadkeed Intan soo Mm, ruun xaddi saban iyo heestaas gob iyo caadkeed caashay waad maqlaysi gob iyo caadkeed horta maxaa loola jeedaa waa gob iyo caadkeed way is wataan miya way iswataan weeye La- ma ma kala hari karaan marka caashiqina waa la casumaya casumaddu waa loo fidiyey Ay.
haddaynu intaas ruran xaddi saban kaga nimaadno waxaa jira hablo badan oo saxafiyiin oo ka howlgala soomaaliya qaybaheeda kala duwan magaalada gaalkacyo waxaa ka dhisan urur dhinaca saxaafadda ah oo ay leeyihiin hablaha ku dhaqan gobolka mudug wariyaha v o a gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysi dhinaca telefoonka ah la yeeshay najma maxamed maxamuud oo guddoomiye u ah
abo marka aad baa umahadsan tahay Een, ururkan magaciisa haddaan ku bilaabo waxaa la dhahaa muwojo oo loo soo gaabiyey mudug women journalist organization muddo badan baanu shaqaynaynay oo hadda ilaa saddex sano ah ururkan markii hore asaaskiisa waxaa la bilaabay labada kun iyo labiyo tobankii laakiin wuxuu si fiican u dhaqan galay oo u shaqeeyey labada kun iyo saddex iyo tobankii markaas oo aanu ahayn xaafadda gobolka ku ahayn ilaa saddex gabdhood afar gabdhood meelahaas Een, maamullo kala duwan buu ururku soo yeeshay oo ilaa saddex doorasho meelahaas aanu soo qabsanay doorashadii hadda ugu dambeysay inagaa ku guuleysanay oo anigu guddoomiyaha ururkaa dhahay guddoomiye guddoomiye ku-xigeen xogahayn khasnaji iyo afhayeen shantaa xubnood baa ururka maamulka u haya waxyaaba badan baa intaan sixnay soo qabanay oo ay ugu horeyso isku xirka midaynta iyo wada shaqaynta ka dhexda gabdhaha saxafiyiinta ee gobolka mudug jooga waxaan u sameynay isku xir guud oo dhammaan gabdhaha idaacadaha jooga iyo gabdhaha isiyada ka shaqeeya iyo dhammaan gabdhaha warbaahinta gobolka ku jira si ay isku xir guud u yada yeeshaan oo ay isaga warqabaan waxaanu samaynay tababaro badan oo qayb annaga dhexdeedu aana wada qabsanay qayb aan kaga qayb galnay tababaro hay-aduhu fidinayeen caqabado idin soo wajahay ee ururkan markii la dhisayey iyo iyo inta hadda uu dhisan yahay ma jiraan abow caqabado badan way jiraan dadka een, een, waxqabad qofku hadduu hal qof isku dayo inuu horumar iyo waxqabad sameeya wax badana caqabadaha baa ka hor imaanaya innaga markaan ururkaan samaynaynay oo cidnana garab qaban ilaa hadda cid hadda aan dhihi karno si fiican baa noo taageedhaayo wayna garab siisaa ma jirto wax kastoo aan qabanayno innaga unbaa contribution ku samaysana oo waxaan contribution ku samaysana baa wax ku qabsanaa caqabado badan baa naga hor yimaaday mar waxaa jirtay xataa gabdho dhalinyaro saxaafad baranaya iyo gobolka joogtesh baranaya oo aan islahayn garab qabta oo saxaafadda kusoo dhaweeya maray xataa nagu qabsadeen magaca oo ay dhaheen magaca inaga urur kale xataa u samaysanayna oo urur kale aan ka dhaawac samaysanayna caqabado noocaas oo kalea baa jira caqabado badan baa nooga imaada gobolka mar haddaanu gabdhanayahay oo wadayaduna iska yar tahay intaan gaari karnaa wax badanoo caqabadaha baa naga hor imaaday laakiin badankood waxaanu uga wada gudubnay isku xirku aanan lahayn oo markaa isku xirnayn inagu dad midaysan oo hal fikir wada leh iyo hal dhan wada jeeda aan lahayn waan kaga gudbaynay caqabadaha naga hor imaanayay gobolka mudug wuxuu ka mid yahay eh, gobolada soomaaliya saxaafadda kuweeda ugu waxyeeleynta badan eh, sida la xasuusto dhowr weriye ama dhowr saxafi baa lagu dilay Eh, sidee ugu soo dhiiranaysaan eh, in saxaafaddii gabdhuhu ay aada ugu soo biiraan oo ay uga mid noqdaan waa sax dhibaato badan baa saxaafadda soomaaliya oo dhan haysata sidaas oo ay tahay inaga oo oo saxaafaddu saxafiid saxafi qofku inuu noqdaaba ay tahay wax marka u horeysa qofku hodi ahaanba uu ka helo oo qalbigiisa ka yimaada haddana waxaan mar walba ku dhiiranaynaa in saxafiyiinta walaalaha iyaga ah oo booska ay banaynayaan mar walba waxaan hubnaa in qadar ilaahay oo jirta oo qof walba qadarta ilaahay uu ku tegayo haddana maadaama waxaan dhalinyaradii usoo baxay oo ku dhiiraday inay ku shaqeeyaan oo warbaahinta gobolka matalay aan nahay waxaan mar walba isku dhiirigelinaa inaanaan cidno ka cabsan inaynaan baqin oo mar walba ilaahay ku xirnaano oo aynu noqono dad fikir iyo afgaar gaara leh oo horumarka bulshada iyo nabadda iyo la shaqaynta dowladda la- mar walba ku xiriirsannahay waxaan mar walba ku dhiirigelisanaha inaanu soconno oo aan shaqayno oo aan cidno ka gaban mar walba waa ilaahay ku xirnaano dee qadarta jirtaa keliya ay tahay in ilaahay waxaa ku qadaray marna uusan ku dhaafayn walaalaha iyaga booska ay ka baxayaan inaan uula walaalaha iyaga booska ay ka baxaana aanu booskooda buuxino oo aanu mar walba la qaybsano wax walba oo imaanaya siday iyagu ugu taagan yihiin inay mar walba saxaafadda wad- wadanka muujiyaan baa inaguna ugu taagannaha adinka ka urur ahaan ma wadaan dadaal ku aadan eh, sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa inaysan eh, saxaafadda gobolka inaysan ka qayb qaadan colaadaha iyo hurintooda oo dadka eh, eh, eh, colaada hurinaya aysan codadka siinin haa waan wadnaa dadaalkaas dadaalkaas saaran oo ah in saxafiyiinta shaqaysaa mar walba lagu dhaliilo inay mar walba dhinac u janjeernaan markay colaaduhu yimaadaan mudug waa gobol iska colaada badan marka colaaduhu yimaadaan in wariyaashu dhinac u janjeeraan oo mar walba colaadaasi waxaasi urinaa dadaalo ballaaran aan kaga hortagnina baa wadnaa oo inaga dhexdeeda aan ka bilowno inaan inagu xataa iska dhiirigelino inaanaan dhinacna u jeesan oo mar walba aan noqono dad xaqiiqada ku taagan oo mar walba nabadda iyo horumarka ka shaqaynaya najma maxamed maxamuud oo khadka telefoonka ugu warramaysay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaqa haatanna waxaad kusoo dhawaataan dhinacii ciyaaraha iyo jamaal axmed cismaan
waxaynu ku bilowna dhegaystayaal xubinta cayaaraha ee barnaamijka dhallinyarada maanta labada kooxood ee xifaaladtanka ka dhexeeya ee milan ka dhisan ee inta iyo milan ayaa waxa ay isku dagaalayaan saxiixa ciyaartooyga ivar banega marka januari suuqa kala iibsiga ciyaartooyda uu furmo kaasoo sida la sheegayo qandaraaska uu kula joogo naadiga sevilla uu ka dhammaanayo wargeyska corriero del sport ayaa warbixintaasi qoray sanchez weeraryahanka naadiga kubadda cagta arsenal ayaa waxa uu sheegay inuu doonayo in naadiga arsenal lagu soo biiriyo weeraryahanka naadiga bayan liverkusen khavier hernandes kaasoo hadda naadiga kubadda cagta bayan liverkusen wakhti fiican ku qaadanaya don blon ayaa warbixintaasi qortay sidoo kale wargeyska daily mirror ayaa qoray in ciyaartooyga qadka dhexe ee naadiga kubadda cagta chelsea saska fabrigas uu hadda u dagaalamayo mustaqbalkiisa naadiga chelsea kadib markii sida la sheegay tababaraha cusub ee naadiga kubadda cagta chelsea oo la yimid qorshayaal cusub waxaana guus hindig oo tababaraha naadiga kubadda cagta chelsea uu sheegayaa in fabrigas uu ka mid yahay ciyaartooyda uu doonayo inuu ku duulo islamarkaasina uu rabo inuu ka ciyaarsiiyo lambarka tobanaad halkii uu ka ciyaari lahaa qadka dhexe ee hoose yuventus iyo inter ayaa sidoo kale ciyaartooygaasi waddanka sbain u dhashay lala xiriirinaya arsenal waxa ay bartilmaameysanaysaa sidii ay ula soo wareegi lahayd ciyaartooyga samber ee naadiga barcelona u ciyaara waxaana naadiga kubadda cagta arsenal ay samaynaysa qorshayaal ay ku doonayso ciyaartooygaasi qadka dhexe ee sergi samber inay ku soo biirso gegada emirates ee naadiga arsenal ay ka ciyaarto iyadoo ay doonayso in ay soo bandhigto adduun lacagyeed oo gaaraya lix milyan oo yuuro oo ay labaatan jirkaasi doonayso inay gegada naadiga kubadda cagta arsenal ka ciyaarto ay keento xagaaga soo socda wargeyska sports ayaa warbixintaasi qoray sidoo kale goolhayaha naadiga kubadda cagta chelsea thibert carters ayaa isaguna waxaa la tilmaamayaa inuu xiise gaara u qabo naadiga kubadda cagta real madrid uuna doonayo in xagaaga soo socda uu naadigaasi uu u wareego diario waxaana naadiga kubadda cagta los blancos ay si weyn u xiiseynaysa ciyaartooygaasi goolka u qabta naadiga chelsea ay xagaaga soo socota keento goolhayihii hore sida amaahda kula joogay naadiga atletico madrid ayaa wakhti wanaagsan naadiga kubadda cagta atletico madrid kula soo qaatay isagoo sidoo kalena chelsea hadda ka mid ah xidigaha ay ku duusho warbaahinta sky sport italia ayaa waxay baahisay in yuventus ay doonayso inay la soo wareegto ciyaartooyga qadka dhexe ee naadiga kubadda cagta genoa rolando mandrogara siddeed toban jirkaasi ayaa sidoo kale waxaa la mid dhigay ciyaartooyga marco verati oo isaguo qadka dhexe ka ciyaara waxaana la sheegaya in yuventus ay doonayso in ciyaartooygaasi ay keento ay ku xoojiso qadkeeda dhexe waxaa sidoo kale ciyaartooygaasi si weyn u xiiseynaya manchester city paris saint germany iyo liverpool kulan xiise badan ayaa shalay waxa uu gegada king power stadium ku dhex maray naadiyada leicester city iyo manchester city kulankaas oo qayb ka ah horyaalka premier leaga dalka ingiriiska waxaana kulankaasi uu kusoo dhammaaday goolla'aan sagaashanka daqiiqo loogu talagalay sidaasi waxa ay ka dhigan tahay naadiga arsenal ay horyaalka hadda hogaaminayso oo soddon iyo sagaal dhibcood ay ku hogaaminaysa leicester ayaa dhibco intaa la-eg iskale manchester cityna lix iyo soddon dhibcood ayay leedahay kulan kale oo xiise badan ayaa maanta dhici doona dhegeystayaal oo sunderland ayaa waxa ay gegadeeda ku martigelin doontaa naadiga kubadda cagta ee liverpool horyaalka dalka spainna sidoo kale kulamo xiise badan ayaa dhici doona maanta levente ayaa la ciyaari doonta naadiga malaga real madrid sociedad ayaa ciyaari doona atletico madrid ayaa u socdaali doonta rio vayacano espanyol iyo sevilla ayaa food isdar doona eber iyo sporting giron ayaa ballansan barcelona iyo real batis ayaa sidoo kale wad ciyaari doona celta vigo ayaa gegadeeda ku martigelin doonta naadiga atletico bilbao khitave iyo deportivo la coronia ayaa wada ciyaari doona garnadana waxay u socdaali doonta las palmas dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
jamaal axmed cismaan iyo xubinta cayaaraha intaas haddaan kaga gudubna ismaaciilow haatana gabagabadii idaacadda ayaanu soo gaarnay duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaan kusoo xiraynaa codka macaan ee fanaanka cabdi holan intaan mar kale hawada kusoo noqonayno afarta galabnimo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.